asalaamu calaykum raadiyo weerka waa ibraahim sheekh cabdullaahi oo jooga gobolka mudug waxaan raadiyo warka ka codsanayaa oo weydiinayaa coronavirus qofka baadiyo jooga ama miyiga ha loo yaqaano sida laiskaga ilaalin karo oo biyaha waxyaalaha lagu bedeli karo qofkii aan biyeysan ayaan raadiyo warka ka codsanayaa in la ii sheego sida mar walba barnaamijka barnaamijyada idaacadda laga sii daayo dadku meelay joogaanba waxay u baahan yihiin inay nadaafadda ku dadaalaan midda shaksiga iyo midda gud intaba gaar ahaan dadka meelaha fogfog jooga oo biyuhu ku yaryihiin waa laga rabaa sidoo kale inay nadaafadda ku dadaalaan oo wixii markaa ay heli karaan ay ku dadaalaan waxaa kaloo laga rabaa inay si ay cudurka faafitaankiisa u yaraado inay taabashada iyo waxaas ay mar walba la sheego ay ay ilaaliyaan oo aan dadku istaaban wejiga la taaban afkii gacanta la kala ilaaliyo bilxaqiiqiyan marka sida kale laga eego dadka miyiga jooga khatartoodu way ka yartahay dadka magaalada jooga maxaa yeelay dadka magaalooyinka jooga aaday maaragtay dadka isku badan waxaa laga yaabaa hal guri intaasoo qof inay ku badan nooshahay laakiin kulanka dadka kalena wuu badan yahay laakiin meelaha miyiga ah oo fogfog waxaad moodaa dadku inay teelteel u nool yihiin taasina waxay saacidaysaa in maaragtay faafitaanka cudurka uusan aada u yaraado laakiin mar walba nadaafadda shaksiga iyo nadaafadda guud waa laga maarmaan inay dadku dadaalaan magacaygu waa nuur axmed maxamed oo jooga magaalada kismaayo waxaan ditoorka su-aalayaa cudurkaasi ma leeyahay wax daawo ah marka lagu arko qofka aan bal waxaan kaloo su-aalayaa haddii qofka lagu arko cunooyinka wax macnaha laga reebayay wax loo ogol yahay miyaa jira assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cudurkan cudur daawole maahan dawo lagu daweeyo oo u gaaro lagu daaweeyo ma laha qofka xanuunkani ku dhacayna cunno gaaro loogu talagalay ma jirto laakiin waxaa muhiima qofku inuu cunno wanaagsan cunto wanaagsan qaato oo dheelitiran sababtoo ah cudurkani wuxuu u baahan yahay qofka difaaciisa inuu dhiso oo qofka difaaciisa uu hagaajiyo haddii qofka cunno aanu qaadana qofka difaaciisa hoos u dhacaya taasina waxay u nugleynaysaa qofkii in xanuunkii kusii xumaado oo maaragtay qofkii dhibaato kale uu xanuunka usii geysto marka qofku inuu cuno cuni karo inuu wixii cuni karo cunaa inuu cuno waaye oo maaragtay weliba gaar ahaan cunooyinka nafaqada leh inuu aada u isticmaala loo baahan yahay si uu difaaca jirkiisa u dhiso assalaamu calaykum waana salaamayaa raadiyo warga dhammaanteen magaceyda waa nuur cali saalax oo yacni joogo jowhar waxaan weydinaa cudurka adduunyada ka cabaadeysa oo yani corona virus haddii qof ku dhaca macnaha qofka ma dhimanaa macnaha qofkiisa ku dhaca ma dhintaa daawo macnaha loo hortago le macnaha
sidan marar hore barnaamijyada barnaamijka idaacadda laga sii daayay cudurkaani ma laha daawo cudurkan coronaviruska sidaan hore u sheegna cudur cusub waaye oo bulshada adduunka ku cusub ilaa haddana wax daawo oo cudurkaas lagu daweeya ma laha wax tallaala oo ilaa hadda tallaal looga hortagi karaana ma jiro sidaas daraaddeed dadka wax ugu muhiimsan oo ka hortaga ugu wanaagsan waa dadku inay nadaafadda ku dadaalaan waxyaalaha barnaamijyada idaacadda laga sii daana in ay aada u dhageystaan inan maaragtay salaanta la joojiyo qofku afkii wejigii gacanta inuusan taaban qof jiran hadduu la tacaalayo inuu maaragtay isticmaalo maradan afka lagu xirtay iyo sanka oo maaska loo yaqaano meelaha dadku ku buuqsan yahay oo dadku badan yahayna inaanse qof gelin oo maaragtay gurigiisa ku ekaado waxyaalaha ka hortaga ugu wanaagsan kuwaasaa ka mida laakiin cudurkan wax dawana ma laha wax tallaalana ma laha asalaamu calaykum reeriyo werg magacaygu waa salabaan maxamuud cumar waxaan joogaa somalilan gaar ahaan tog dheer daktarka waxaan weydiinayaa cudurkan aafada ay u taag laadahay coronavirus ma ku dhici karaa qofka uu mar ku dhaco ee ka buskada mar labaad ma ku dhici karaa su-aasha labaad sidee loo wacyigelin karaa dadka soomaaliyeed maadaamay dad reermihiia u badan yihiin oo xoolo dhaqataah aan ilba warbaahin iyo waxba aan dhegeysanin ay reermihiia u badan yihiin sidee loo wacyigelin karaa wacyigelinta iyo talada ay dhakhaatiirtu bixinayaan ay u qaadan karaa
cudurkani waa cudur adduunyada ku cusub qofku uu ku dhacayna ilaa hadda inuu ku dhici karo iyo inaanu ku dhicin waa su-aal taagan cudurkan wuxuu sameeyaa difaaca wax difaaca inuu sameynayo iyo in kale waa waxyaala hadda baaris ku socoto adduunyaduna hadda ay ku howlantahay in la ogaado haddii qofkii cudurkan ku dhacay uu mar labaad ku dhici karo iyo haddii kale wax hadda hore laga ogaan karaa maahan mudday qaadanaysaa warbixinaha hordhaca waxay sheegayaan dadka qaar inuu maaragtay lagu arkay waddamada qaarkood dad oo laba jeer ku dhacay cudurka in la arkay laakiin wax go-aan lagu qaada kara maahan marka arrintaasi arrin hadda la caddayn kara maahan waxaase la ogyahay qofku inuu cudurkan hadduu ku dhaco uu dhibaato u geysan karo mar labaad inuu ku dhici karana waa wax suurtagala laakiin caddayn buuxda looma hayo oo qofku difaac inuu ka samaysan karo aan weligiis ku dhacayn iyo in kale sidoo kale lama caddayn karo Eh, xagga wacyigelinta dee waa la sheegay qofku wacyigelin badana loo baahan yahay dadka in wacyigelin loo sameeyo gaar ahaan dadka meelaha fogfog jooga waxaa ugu muhiimsan oo lagu gaari karana inta badan waa idaacadaha iyo fariimaha oo maaragtay loo diro Eh, idaacadahan ugu sii wanaagsan dadka dee idaacadaha dhegeystaan barnaamijyadan loogu talagalay wacyigelinta cudurka coronaviruska way dhegeysan karaan wayna ka faa'iideysan karaan barnaamijyo badan oo wacyigelinana waa laga sii daayaa marka inay kolley bulshadu u dhega nuglaato oo fariimaha ay qaataan waa laga maarmaan